بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم waxaan rabnaa caawa shirkan jaraa'id inaan ku qabanno magaalada muqdisho shirkan waa go-aan ay ka soo saareen golaha wasiirada saddex tobanka bisha ay ugu soo saareen magaalada kismaayo warbaahintii wa heshaan umaleyna laakiin somehow internet xumada jirta magaalada ay saameysay sidoo kale maalintii khamiista hadda lasoo dhaafay golaha wasiiradu way ku celisay shir jaraa'id shirkaas wuxuu ku saabsanaa waxaa beryahan caadan laga dhigtay in dadka soomaaliyeed shacabka ku nool meel kastay joogaan magaalo kastay joogaan in ururka nabaddiidka ee shabaab ay lacaga baad ka qaadaan iyagoo lacagahaas magacyo badan u kala yeeray sakawaad inay dhahaan sidoo kale taakuleynta mujaahidiinta iyo magacyo badan marka sidaas darteed dowladda soomaaliyeed indhaha way ka qabsan weyday arrintaas go-aano cadaa golaha wasiirada laga soo saaray go-aanada dhowr qodob waaye meydii waan siin doonaa hadduu ilaah yidhaahdo mar dhowna waxaan rabnaa inuu dhaqan galo marka haddaan laba iyo saddex ka sheego go-aamada waxaa ka mid ah waxaa dembi ah ama mamnuuc ah nooc kasta oo taageero lagu siinayo nimanka argagixisada ah sida ganacsi siyaasad qarinta meel lagu qaranayo shabaab qoodintooda barbar istaagga la xiriirka la shaqaynta niyadu dhisidda ama moraalu dhisidda marka waa mamnuuc dowladdu somaali mamnuucay tiri waxaa tallaabo sharci waafaqsan laga qaadaya cid kasta oo ururada argagixisada ah u aqoonsato maamul jira sida inay u xukun tagaan waa la soconaa dad badan soomaaliya u xukun tago kuna qanacsan xukunkooda arrintaasna waa mamnuuc qof uu aadi kara xukun ma jirto sidoo kale qof la shaqay kara ma leh sidoo kale waxaan rabnaa hay-adaha isgaarsiinta inaan halkan ugu dirno go-aanka golaha wasiirada ay gaareen waa mamnuuc inay u xawilaan lacagaha sida e v c balaaska saad imaal iyo inta kaloo jirto iyadana sidoo kale waa mamnuuc inay odada argagixisada ay hoolaas u fududeeyaan waxaan rabnaa sidoo kale bangiyada xawaaladaha ayagana waa ka mamnuuc inay xiriir la sameeyaan ee lacagaha u qabtaan ama ay akoonadooda bangiyada ay u hayaan waa mamnuuc waa go-aan dowladeed marka arrintaas waxaan rabnaa markii wareegtada brimeska ay soo baxdo in siduu dhaqsaha badan la fuliyo go-aankaas waxaan kaloo ogsoonahay dadka soomaaliyeed ee joogo soomaaliya oo dhan gaar ahaan muqdisho inay u tagaan siay lacaga usoo bixiyaan tooroboro iyo beriida iyo meelo kale ay ku noolyihi ay degan yihiin nimanka al-shabaab waa mamnuuc cidda lagu ogaadan tallaabo sharciga laga qaadaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rabaa kaba dambeys arrintaana waa go-aan ay gaareen golaha wasiirada marka waxaan rajeynaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ma aha muqdisho oo keliya meel kastay joogaan inayna gacan la sameynin ay gacan saar la yeelanin aan rajeynaa sidoo kale waxaan faraynaa dadka waan la soconnaa la shaqeeyo ururda al-shabaab lacagta ay ka qaataan ummadda soomaaliyeed ay ka boobaan ganacsiga loo loo gelshaa waa waan daba taagannahay idan tallaabo sharciga laga qaadaa qof ganacsatada soomaaliyeed waxaan udigaynaa ma wada ahan laakiin qaar ka mid ah inay ururada al-shabaab lacagahay qaadaan ay ganacsi soo gelshaan taasna waa mamnuuc waana mahadsantihiin taliyayaashaan warka kusoo wareejina assalamu calaykum waraxmatullahi barkatu